iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaatanaad ee matayos masaalka ku saabsan shaqaalayaasha beerta canabka ah boqortooyada jannada waxay u eg tahay nin oday reer u ah oo aroortii hore baxay inuu shaqaalayaal u kireeyo beertiisa canabka ah oo goortuu shaqaalayaal maalintii kula heshiiyey diinaar ayuu beertiisii canabka ahayd u diray iyagii oo saacaddii saddexaad ayuu baxay oo wuxuu arkay qaar kale oo suuqa shuqulla'aan la taagtaagan oo wuxuu kuwaas ku yidhi idinkuna beerta canabka ah taga oo wixii xaq ah ayaan idinsiin doonaa wayna tageen haddana saacaddii lixaad iyo saacaddii sagaalaad wuu baxay oo sidaas oo kale ayuu sameeyey saacaddii kow iyo tobanaad intuu baxay wuxuu arkay qaar kale oo taataagan oo wuxuu ku yidhi maxad maalintii oo dhan halkan shuqulla'aan ula taagtaagan tihiin waxay ku yidhaahdeen maxaa yeelay cidna nama kiraysan wuxuu ku yidhi idinkuna beerta canabka ah taga goortii maqribkii la gaadhay sayidkii beertii canabka ahayd ayaa wakiilkiisii ku yidhi shaqaalayaasha u yeer oo mushaaharadooda sii oo waxaad ku bilowdaa kuwii ugu dembeeyey ilaa kuwii ugu horreeyey goortay yimaadeen kuwii saacaddii kow iyo tobnaad baxay waxay wada heleen diinaar diinaar kuwii hore goortay yimaadeen waxay u malaynayeen inay wax ka badan helayaan iyaguna sidaas oo kale diinaar diinaar bay heleen oo intay qaadanayeen ayay odaygii reerka ku ganuunuceen oo waxay ku yidhaahdeen kuwan dembeeyey waxay shaqeeyeen saacad keliya oo waad nagala mid dhigtay annagoo sidnay shaqadii cusullayd oo maalinta iyo kulaylkii laakiin wuu u jawaabay oo midkood ku yidhi saaxiibow xumaan kuguma aan samayn soo diinaar igulama heshiin waxaaga qaado oo tag waxaan doonayaa inaan kan ugu dambeeya siiyo intaan ku siiyey oo kale miyaynaan igu hagaagsanayn inaan waxayga ku sameeyo wixii aan doonayo ma waxaase ishaadu u xun tahay wanaagsanaantayda aawadeed sidaasay kuwo dambe u horrayn doonaan kuwo horena u dambayn doonaan waayo kuwo badan baa loo yeedhay laakiin kuwo yar baa la doortay mar saddexaad ayaa ciise sii sheegay dhimashadiisii intuu ciise yeruusaalem ku socday laba-iyo tobankii ayuu keli ahaantood waday oo intay jidka ku socdeen ayuu ku yidhi waxaynu ku soconnaa yeruusaalem wiilka aadanahana waxaa loo dhiibi doonaa waddaaddada sare iyo culimmada oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho waxayna u dhiibi doonaan dadka aan yahuudda ahayn inay ku kajamaan oy karbaashaan oo iskutallaabta ku qodbaan maalinta saddexaadna waa la sara kicin doonaa waxaa la weyddiistay derajada dunida markaasaa waxaa u timid wiilashii sabeddi hooyadood iyadoo wadata wiilasheedii wayna u sujuudday oo wax ka bariday wuxuu ku yidhi maxaad doonaysaa waxayna ku tidhi amar in labadaydan wiil mid midigtaada midna bidixdaada boqortooyadaada ka fadhiistaan laakiin ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi garan maysaan waxaad weyddiisanaysaan ma karaysaan inaad ka cabtaan koobka aan ku dhowahay inaan ka cabo iyo in laydinku baabtiiso baabtiiska laygu baabtiisay waxay ku yidhaahdeen waannu karaynaa wuxuu ku yidhi runtii koobkayga waad ka cabi doontaan oo baabtiiska laygu baabtiisay waa laydinku baabtiisi doonaa laakiin inaad midigtayda iyo bidixdayda fadhiisataan anigu ma lihi inaan idin siiyo laakiin waxaa la siin doonaa kuwa aabbahay u diyaargareeyey weynaanta runta ah tobankii goortay taas maqleen ayay labadii walaalaha ahayd u cadhoodeen laakiin ciise ayaa u yeedhay oo ku yidhi idinku waad garanaysaan in qurumaha madaxdooda ay u taliyaan oo kuwooda u waaweynna ay xukun ku leeyihiin laakiin sidaasu dhexdiinna ahaan mayso laakiin ku alla kii doonaya inuu dhexdiinna u weynaado mididiinkiinna waa inuu ahaado oo ku alla kii doonaya inuu idiin horreeyo addoonkiinna waa inuu ahaado sida wiilka aadanahu uusan ugu iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo ciise wuxuu bogsiiyey laba nin oo indhala kolkay yarixo ka tegayeen waxaa raacay dad aad u badan oo laba nin oo indhala ayaa jidka ag fadhiday oo goortay maqleen in ciise aka marayo ayay qayliyeen iyagoo leh sayidow ina daa'uudow noo naxariiso dadkii badnaa ayaa canaantay si ay u aamusaan laakiin si ka badan ayay u qayliyeen iyagoo leh sayidow ina daa'uudow noo naxariiso markaasaa ciise joogsaday oo intuu u yeedhay ayuu ku yidhi maxaad doonaysaan inaan idin sameeyo waxay ku yidhaahdeen sayidow in indhuhu noo furmaan ayaannu doonaynaa ciise intuu u naxariistay ayuu indhahooda taabtay oo kolkiiba wax bay arkeen wayna raaceen